الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mudane madaxweyne madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud golaha wasiirada golaha eedhibaanada golaha wasiirada iyo labada gole golaha eedhibaanada iyo maamul goboleedyada ka soo qeyb galay oo u horeeyo madaxweyne xasan cabdiqaybiid madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdiqaadir iyo maamulka maamul goboleedka puntland oo wakiilooda wasiirka uu hogaaminayo iyo odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan sida imaamyada suldaanada garaadyada malaaqyada iyo dhammaan odayaasha dhaqanka oo dhan culmaa udiinka dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed ururka haweenka iyo dhammaan gabdhaha soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo ugu horeeyo wakiilka secretary generaalka oo ugu horeeyo iyo african union iyo african union iyo eurubian eurubian union ambasadorada dhammaantood igat sweden ethoobiya iyo turkiya iyo dhammaan wakiilada ka soo qayb galay xafladdan runtii ma soo koobi karno dadaalka lagu bixiyo dadaal aad iyo aad u badan waaye gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada amisom oo walaalaha aan nahay iyo ciidamada dowladda qeybahooda kala duwan booliiska iyo militariga iyo n s s-ta iyo dadweynaha soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xafladdan iyo dadkii wax ka qabtay dhammaan dadaal badanaa la geliyey runtii sidaa oo guddigii hadda la xusay iyo wasiirada ay ku jireen guddiga farsamada oo runtii aada ugu dhabar adeegay iyo saxiixiyaashii oo heshiiskaba dheliyey iyo guddiga hadda oo sameeyey runtii xafladdan quruxda badan iyo odayaashii dhaqanka oo maamulkan suurtogeliyey ilaahay baa suurtogeliyey ergadii saddexdan gobol geesahooda ka kala yimid oo dadaalka badan iyo samirka badan ku sameeyey meeshaan iyo fanaaniinta iyo saxaafadda dee intii aan ka tegey waxaa loo qaadanaya inaanan xumaan ugu tegin runtii aada iyo aad aan idinkaga mahadcelina mahad ilaahay iska leh waxaan ilaahay hortiisa iyo hortiinaba aan ku ballan qaadaa wax allaale wixii dadaala maamulkan inta laga dhisay inuu sameeyo sidii ummadda u midayn lahaa oo nabadna u samayn lahaa dowladda federaalkana oo ula shaqayn lahaa dowladda federaalka aada iyo aadaan ugu mahadcelinayna madaxweynaha ugu horeeyo oo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo baarlamaanka oo dhan runtii dadaalkii iyo ogolaashihii ay ogolaadeen in maamulkan la dhiso runtii aadaan ugu mahadcelinayna mahad ilaahay iska leh haddaysan ayagu ogolaan lahaynna ma dhismi lahayn runtii aad iyo aadayn u mahadsihiin dadweynaha saddexdan gobol degana aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaana ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan wixii aan ku qaldan lahayna ay naga toosiyaan aniga maanta kolley khudbad dheerna laigama sugaayo khudbad isku tootoosanoo badana laigama sugaayo sabab kastaa ku noqoto idinkoo aad iyo aad u mahadsan wejigiinii iyo kasoo qbkasoo qaybgalkiinii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in nalala shaqeeyo martiqaadka walaalahay ee maamulada ii soo jeediyeen sida jubbaland iyo puntland saaxiibka cabdiqeybdiinna anaaba anaa weydiisana asiga aqlo leh marka intabana waa ogolaaday waana imaanaa biidnillahi alkariim aad iyo aad aan u mahadsantihiin mahad ilaahay iskale marka waa ogtihiin xaaladda soomaaliya ay ku jirto annaga waxa allaale wixii dadaala maamulkan waxaan dhisi doonnaa haddii ilaahay idmo maalmaha dhow maamul tayo leh aqoon leh waayo aragnimo leh dalkan ka gudbiyo dhibaatada maanta jirto nabad la-aanta nabadda ka shaqeeyo al-shabaabkana ka adkaado dadkana heshiisiiyo dib heshiisiintu sida ay walaalahay ay ku dardaarmeen oo u horeeyo wakiilka gaarka ah nicolas kay uu ku dardaarmay dib heshiisiintu xoogaan saaraynaa waanu ku dadaalaynaa dadka walaalaheenna waxaan leenahay soo dhowaada maalmihii hadda aan jirnana wax badanaan ka qabanay haddana ma hari doono insha allah dadaal badanaan ka muujin doonaa marka wixii kale kolley soomaaliya xaaladeeda laisuma sheegaayo waxaan ku dadaali doonaa dadka inay heshiiyaan waxaan ku dadaali doonaa in dalka nabad noqdo waxaan ku dadaali doonaa adeegii guud oo dalka in la soo celiyo hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday dibudhis dhaha hadday dibudhis tahay wax allaale wixii karaankeenaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay sidai haddaba ay gacan noo siisay oo madaxweynuhu ugu horreeya aan aaminsanahay inayna siin doonaan inay gacan ugu siiyaan canugan waa dhashay horey kama socon karo haddaanan caano la siin oon dadaal loogu darin weliba in dadaal nogula daro caafimaadkayaga iyo wax cunideedaba laga warqabaan codsanaynaa waxaan kaloo caalamka ka codsanaynaa shirkan ma suurtageli lahayn haddii uusan caalamku uusan ogolaanin dhaqaalihii inta gelisay dhaqaalo aada iyo aadaan ugu mahadcelinayn dhaqaal xooglaa la geliyey amisoma dadaal badan ku samaysay dhaqaalihii la geliyey intii dhaqaalaha gelisay waa u mahadcelinaynaa inta kalena kuwo kalenayna gelin doonaanaan ka codsanaynaa idinkoo aada iyo aada u mahadsan waxaan leenahay walaalayaal maanta waa maalin aada iyo aada iyo aada iyo aad farxad u leh gaar ahaan aniga farxad ii leh idinkuna waa mahadsantihiin mar aan la kala ordayn oo wakti dheer la haysto waa fiicnaan lahayd laakiin haddana waktigaa keenay inay diyaaraduhu taagnaadaan marka dadkii ayagoo diyaaradooda taagihiin inta noo noo yimaadeen haddana noo sugay aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaan codsanaynaa innana kaalmeeyo nugulana kaalmeeyo sidaan dalkan dib ugu dhisi lahayn dadka aan u heshiisiin lahayn shabaabka loogu adkaan lahaa walaalaheen dhallinyarada oo shabaabka dadka yaryaroo la qalday waxaan ka codsanaynaa inay waddankooda ku soo noqdaan dadka dhibka ka daayaan ayaguna dhibka iska daayaan waa ka codsanaynaa taasna in gacan nagula siiyana waan rabnaa dowladaha igad dadaalka ay u soo mareen arrimaha soomaaliya meesha laga soo bilaabay meel dhow maaha waa mahadsantihiin meesha la joogin maanta waa ujeedaan meesha la joogo in hore loogu socdo walaalaheen yurub iyo america iyo dhammaan dowladaha carbeed dhaqaalihii badnaa ay geliyeen annagana inaanan khasaarinin oo dalka u adeegno ummadda ugu adeegno si midnimo ah iyo wadajira aan ballan qaadaynaa inclusiveka la weydiistay diyaaraan u nahay dadka inay dhammaan saddexdan gobol dadka dego hadday lix gobol ka fikiraayeenna waxaan leenahay saddexda kalena meel nagama jirto walaalaheena waaye waxa allaale wii hadda maanta waa nala joogaan wixii xisaabtana iyo baawarsheerinana ayagana ma diidi doonaan intana ayaga naftooda waa degaan annagana uma diidi doono marka dowlad wanaag iyo daris wanaag iyo walaalnimo iyo wada hadal dadkii marka isle waxbaa la diidi doonaa qof wax diidi doono ma jiro annagana wax uma diideen waxbay nala leeyihiin annagana waxbaan la leenay wax nooma diidi doonaan marka isdhexgal iyo walaalnimo iyo midnimo iyo dowlad wanaag ayaan annagana ayagana ka codsanaynaa haddana waabana marti qaadeen dad alaalo dadkii xisaabtanka aada u yaqaano aan soo wadan doonaa marka ayada marka markii la xisaabtamaayo waxaa la yidhi sida cadownimo u xisaabtama sidii walaalnimo ha u wada cuna marka anaga xisaabtana idinla imaan doonaa idinkuna kiina waa noola imaan doontiin waxaana aad codsanaynaa inaad naga yeeli doontaan idinkoo aad iyo aada u mahadsan walaalaheen puntlandna waaye aragnimadoodii iyo horumarkii iyo in ayaga bilaabeen annaga dalabka federaalka siyaasiyiinta u dhashay gobolladana soo bilaabeen haddii ayaantii hore siyaasadda nagula dhufto waa la diiday hadda hadday hirgashoon horgasheen idinkoo shalayna naga diiday waa ku mahadsantihiin haddana waxaan rajaynaynaa inaan isla tilaabo qaadno midnimada soomaaliyeedna aan la dhuminin dowladda federaalkana si dhaba loola shaqeeyo haddii ay dowlad federaala oo talisa jiri weyso burti dhibaataa dhacayso kala gogo-na soomaaliya dano maaha anaga marna kuma talin doono kala gogo ee dhibaato wada shaqeen iyo walaalnimo iyo dowlad wanaag ayaan ballan qaadaynaa dhinacannaga shacabka koonfur galbeed dhammaan oday dhaqmeedu ugu horreeyaan maamulka la dhisi doono ayagaa ka talin doonaan dhallinyaradaa ka talin doonta gabdhaha ka talin doon dadku ayagu ay jeclaadaan ayaa maamulka u noqon doon ayagaan ka codsanayna inta aada u fekeraan dadku ha qaban kara inay nagula taliyaan talahaysan ayagu keensan annaga kor uguma keenayno mana u keeni karno waxaan ka codsanaynaa in si walaalnimaa noola shaqeeyaan walaalihii wax noo qabo xoogaha dad laa jiro waanana boobo arrintii la daahiyaa rooneed xoogaha dad laa jiro dadkaas waxaan ka codsanaynaa inay ayagana anaga ad xumaan kalama qabine waxa la dhisilan leenahay hal sanaa la warwareegaaye hadda intii yar hadday tirsanayaan ha raalli aadaan waxaan rabnaa inay ayagana nala ogolaadaan wixii dambena aan isla wada dhisno aan isla wada tashanno annagoo raalli isku ah waktiga uun kulbun waa wakti wakti tiro kastoo la sheego waa uu gaaban yahay tiro kastoo la sheego waa uu gaaban yahay marka waktigaasna inaan isla shaqayno si walaalnimo aan iskula shaqayno ayaan ballan qaadaynaa wixii aan ka tegay ha layga raalli aado madaxweynaha aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa sida walaalnimada leh dowladnimada leh oo asiga ballantii uu qaaday uu dhaartay uu dhaartay uu u fuliyey inuu federaalka uu dhammaystirayo maanta inta dhimanna allah ku dhame allah ku fududayaan ku leenahay madaxweyne annagana mahad iyo abaalan kaaga haynaa waana kula shaqaynaynaa biidni illahi alkariim aad iyo aad iyo aad u mahadsan wixii aan ka tegay ha laga raalli aado aad iyo aad aan u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne soo dhowow
وايا وما تسنتين إيه فريستا مركي فريستا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه سلانك قدال إيه مانتوا مالن آدي آد وين سيدي هر الله ولا شاقي أو تاريخ ذا صومالي قودهان gaar ahaanna taariikhda gobolladan saddexda ah ee ku midoobay ku bahoobay maamulkan cusub ee maanta aan madaxweynihiisii aan calemo saaraynaahi waa maalin taariikh oo aad iyo aad u weyn oo mar kasta oo soomaaliya taariikhdeeda laga hadlayana dabcan lasoo qaadi doono oo la sheegi doono wax badan waa laga hadlay wixii laga hadlay iyo wixii la yiri oo wanaagga ahay oo dhan waa anu waan ayidsanahay waana ka mahad celinayaa garab istaagiddii iyo taageeradii iyo hambalyadii iyo waayo aragnimadii xubnihii kala duwanaa ee beesha caalamka iyo dadkii soomaaliyeed ee madaxda mas-uuliyiinta iga horreeyey intaba ay ka hadleen waxaan rabaa inaan si gaara dhowr qodob oo muhiimad gaara aniga ii leh inaan halkan ka dhawaajiyo marka ugu horreyso midda koowaad waxay tahay hambalyo iyo bogaadin iyo mahadcelin aan u diraayo guud ahaan dadka dega saddexdan gobol ee koonfur galbeed si gaar ah waxaan rabaa inaan u xuso oo aan mahad gaara iyo bogaadin gaara aan u jeediyo odayaasha dhaqanka ee saddexdan gobol u dhashay ee hogaamiyaasha dadka deggan saddexdan gobol ah dhabar adeygii ay ugu dhabar adeegeen maanta in la soo gaaro maalintii dowladda muxuu federaalka oo aniga madaxweynaha ka ahay lasoo dhisay oo ma kumeelgaarkii aan soo gebagabeynay sidii ay u bilaabeen mashruucan oo ay u soo dhaqaaqeen oo aan xamar intaan ugu soo ballannay ay dib heshiisiin ka bilaabeen ilaa maanta way soo way fadhiyeen halkan magaalada baydhabay fadhiyeen marba si heeraa lasoo maray marba meelaa laga soo gudbay maanta meeshaanay joogaan waxaan leeyahay tallaabadaas ay qaadeen odayaasha dhaqanka ee soomaalida qaybaheeda kala gudisan iyo gobolladeeda kala duwan oo dhan waa dersi iyo cashar iyo model in lagu daysado mudan dulqaadkaas ee waxaan leeyahay lagu daysado waddadii lasoo maray waddo dheeray ahayd barnaamij hal mar inta laysku yimid hal maalin xaflad la qabtay oo la kala dhaqaajiya ma ahayn kor maalinna kor ay aadaysa maalinna hoos ay aadaysay maalmo badan oo maxaanku idhahdaay muxuu ahay aad u dhib badanna waa lasoo maray maalmo badan oo farxad badanna waa lasoo maray runtii marka aan intaa aan ka imaado dowladda federaalk soomaaliya runtii dhammaanteed yacni qayb weyn iyo muhiimad weyn ayay siisay barnaamijkan waanay ka qayb qaadatay ha ahaado muxuu ahay odageenna guddoomiyaha baarlamaanka ah mudane muxuu ahay maxamed sheekh cusmaan jawaari ha ahaado maxaanku idhaahday prime minister cabdiweli sheekh axmed wasiirada dhammaan runtii looma kala harin maalin walba in baa joogtay maalin walba intaa imaanaysay dhex taagneed oo dhex fadhida oo saxaysay si gaar ah odayaasha markaan ka soo tago waxaan credit kale oo gaara runtii aan siinayaa mudane jawaari oo aniga maanta halkan aan wakiil ka ahay isaga isaguna xaaladda xaaladda maanta dalkeenna u maraya iyo amuuraha taagan waad garanaysaa shaqo awgeed shaqo qaran awgeed oo baarlamaanka federaalka ah oo aad iyo aad shaqo aad iyo aad u culus ku jira awgeed ayuu u imaan waayey ee haba yaraatee muxuu ahaaye aad iyo aad ayuu u jeclaa inuu maanta uu joogo uu arko mirihii uu ka soo shaqeeyey meesha usugo wuuna iman doonaa mar dhow insha allah haddii alla yidhaa laakiin wuxuu isoo faray inaan salaan iyo hambalyo idinka gaarsiiyo anoo asiga wakiilka ah gudoomiye jawaari dadaalkiisii odaytinimadiisii dulqaadkiisii mar walba duruufuhu siday u yaalaan oo muxuu ahay ou talada u waday aad iyo aad ayay muxuu ahay noo soo kabtay ee meeshaa noo soo gaarsiisay waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dulqaadkiisa la-aantiis inaanba meela qaarkood ku haka lahayn oo aanan soo gudbi lahayn laakiin waa ku soo gudbinay waa ku mahadsan yahay waxaana leenahay hambalyo intaa kadib waxaan rabaa laba arrimood oo kale inaan ku xijiyo mid waxa waaye wiilkii magaca dhallinyarada ku hadlaya haddaata halkan taagnaa arrintii cafiska ee dhallinyarada muxuu ahay shabaab jirta ee inay soo noqdaan aan wada jeclansho waxaan rabaa agaarkeyga inaan xasuusiyo cafis horaa jiro mar labaad cafiskii ahaa oo maxaan ku idhahda dowladda federaalka ay fidisay kow iyo soddonka december uu ku egyahay weli asigaa wakti ka dhiman yahay dhallinyaraduna intaas runtii way soo noqonayaan oo maalin walba maalinta ka dambaysa way soo noqonayaan waxaan mar kale ugu baaqaynaa inay soo noqdaan oo ay u soo noqdaan nabadda iyo dowlad dhiska iyo horumarka dalkii uu ku socdo waa dhallinyaradii dalka dhisi lahayde soo noqdaan leenahay ladinkama aarsanayo cadaawad la idiinma qabo waxaa keliyan idinka dalbaynaa waxay tahay mabda'a qaabka daran ee takfiiriga ah inaad ka soo noqotaan dalkan dalaan ahayn malahidiine dalkiinnii muxuu ahay waa idiin baahan yahe usoo noqdaan leenahay markaan taa dhallinyarada aan intaa uga gudbo waxaan rabaa inaan ku xijiyo bogaadin aan bogaadinaayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo runtii warbixintoodana haddaati inta laga bixiyey laakiin isugu jira laba qaybood mar ay dagaal kula jiraan shabaab oo ay xabadda u babacdhigayaan oo ay dagaalamayaan iyo mar ay haddana waddada ku taagan yihiin oo ay gargaar gaarsiinayaan dadka muxuu ahay tabaalaysan ee degmooyinka la xoreey joogo saacaddaas aan inta taagannahay waddooyinka caasimadda ka soo baxa oo dhan waxaa ku sii socda gargaar loo wado degmooyin muxuu ahay iyo meelo dad soomaaliyeed oo tabaalaysan ay jiraan waxaana gargaaskaas wado oo galbinayo oo sugaya waa ciidamada muxuuaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom runtii way dhammaatay waagii la dhihi jiray ciidamada raashin haddii loo dhiibo waa boobayaan waa caddaatay marmarka qaarkood waxaa dhacday in raashinka meelo qaarkood inta la tago meelihii kale muddo dhan uu gaari waayo oo ay la joogaan intaas oo ay hayaan muddo bil ka badan raashin ay ag fadhiyeen oo haddana sidiisa isigoo ameeshii raba ay gaarsiiyeen marka waxaan leeyahay hambal yaan leeyahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom intaba intaas kadib waxaan rabaa fursaddan ayadana inaan uga faa'iidaysto arrin aad iyo aad farxadda maanta naga nagula jirta oo ayadana ah arrin murugo leh waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oon tacsi ballaaran oo anoo ku hadlayo magaca shacabka soomaaliyeed iyo magaca dowladda soomaaliya waxaan rabaa inaan tacsi u diro madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dowladda dalka kenya iyo shacabka dalka kenya oo aan aad iyo aad ula wadaagayno murugada xanuunka leh muxuu ahay nimankan muxuu ahay dhibka badanee nabaddiidka ah ay gaarsiiyeen dad muwaadiniin ah oo shaqaysanayo oo shacab ah oo abriya oo waxay bi'iyeen waxay hayseen waxay hadlayeen aanay jirin hub aan sidan aan dagaalamayn oon ciidan aan hayn inay muxuu ahay xasuuqeen arrintaasi arrin aan muxuu ahay ka xunnahay waaye waana ka tacsiyeynaynaa dowlad muxuu ahay kenya horena tacsiyaan u gaarsiisnay maantana fursad waaye halkan inaan haddana mar kale aan uga tacsiyeeyo madaxweynaha muxuu ahay dalka kenya iyo xukuumaddiisa iyo shacabka kenya guud ahaantiisba waa idinla wadaagaynaa xanuunka annaguna wuuna hayaa adinkana wuu ida hayaa wada jir ayaanan ilaahay idinkiis uga guulaysanaynaa waana ka guulaysanaynaa haddii alla yidhaha ilahay idinkiis intaas kadib waxaan rabaa waa laga dhawaajiyey taariikhdii muxuu ahayd rabitaanka shacabka gobolladan ee ku saabsan arrimaha federaalka intay usoo taagnaayeen oo ay hamigooda ku jirtay maanta marka riyo dheer oo maxaan ku idhaha muddo dheer soo jirtay oo dhabowday waayaan leenahay riyadaas oo odayaashii hore oo maanta qaar aanay badankooda noolayn ay soo bilaabeen shacabkan hogaamiyaasha u ahaa maanta waa dhabowday culays badanna waxaan leeyahay dowladda dhexe wuu ka haray li'anna dowladda dhexe wixii muxuu ah eedayn oo dhan awal ayadaa qaadi jirtay hadda yaa la eedaynayaa oo wiilashiinna sharif xasan shir aadan sida loo sheegay nin siyaasi ah oo runtii heer qaran ah waaye maamulkaana nasiibuu u leeyahay nin hoggaan noocaas oo waaye arag ah in uu helo laakiin hadday joogtaa maamulkii waxaa bilow ka ah madaxweynihii madaxweynaha waad asiibteen qof u qalma inuu hogaamiyo dadkan ayaad doorateen waxaa idiin dhiman inta dhiman inaad la dhammaystirtaan oo baarlamaan u qalma dadkan inuu masalo oo madaxweynaha uu xakameeyo oo xukuumadda uu xakameeyo oo sharciyadda dadku waxa ay rabaanoo rasmigaah oo muxuu ahaa isigoo masalaya oo meel mariyo baarlamaankaas in lasoo xulo waa kow tallaabta koowaad oo hadda idiinsoo hortaallo waay odayaasha dhaqankane tajribadii ugu weyneed oo soo maraysa waa middaan hadda soo socota afartan iyo shan casho muddo ah gudahood ma aha afartan iyo shan casho gadaasheed ma aha afartan iyo shan casho gudahood ayaa la idinka rabaa baarlamaankii dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ku-meelgaarka inaad soo magacaawdaan oo soo dhistaan waxaa la rabaa dad mas-uuliyaddaas u qalma masalaha dadka deggan saddexdan gobol siday u dhan yihiin waa laga badan yahay waa laga yar yahay shalayay isdirireen khilaafaa ka dhaxeeyey saanay ahayday ma jirto dadka deegaanka deggan dhammaantood tamhiil masalaad waa inay ku yeeshaan baarlamaanka si codkooda iyo rabitaankooda iyo cabsidooda iyo maxaanku idhahdaye dadaalkooda meesha loo keeno oo muxua golaha uu go-aanka xukuumadda iyo go-aanada uu gaarayo maamulka maamul goboleedku ay muxuu ahay ugu salaysnaado marka odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay guul koowaad waa soo hoyseen guushii labaadoo ugu ballaarneed oo ugu weyneyd oo shaqadiinnana ay ku wada guulaysan lahayd waa middaas baarlamaanka ah waxaan rajaynaynaa muddadaas gaaban gudaheed anoo aad iyo aad ugu kalsoon inaad keeni kartaan inaad maxaan ku raha ku tallaabsataan diyaar ayay dowladda federaalka idiin tahay inay idinku garab istaagto arrintaas wixii culaysaho ka jira wixii tala ah wixii dadkii aan yacin idinka yidha aad u baahan tihiin intaba dowladda federaalka diyaaray idinla tahay haddii alla yidha waxaan rabaa inaan intaas markaan uga gudbo waxa muhiimka noo ah annaga dadkana muhiimku ah waa institutionska waa hay-adaha waay shakhsiyaadku waa imaanayaan waa baxayaan maanta aniga sharif xasan waa isgarab taagannahay berri isma garab taagnaan doonto laba qofood kale isgarab taagnaan doonto oo soomaali ah oo ma laga yaabo maanta shacabka caadiga inay ka mid yihiin ama madaxdaba inay ka mid yihiin marka macnaheeda waxaan ka wadaa waxay tahay laakiin dowladda federaalka waa jiraysaa dowlad goboleedka maxaan ku idhahdaaye koonfur galbeedna waa jiraysaa waxaa loo baahan yahay marka waa institutionska oo muhiimka ah madaxtooyadii waa dhisteen golihii wasiirada ina baarlamaankii inaad dhistaan golihii wasiirada dhistaan kabacdina maamuladii hoos a u dejisaan ilaa maxaan ku rahda maamul yaroo madax ka nool ahoo muxuu ahaay madaxweynaha iyo wasiirada bes iyo iyo baarlamaanka ka nool inuu noqdo lama rabo ilaa muxuu aha gobol iyo degmo iyo tuulo in dadka ay muxuu ahay fursad la siiyo oo ay muxuu ahay cidda masalaysa iyo cidda u talinaysa ayaga ay doortaan si si maamulka dowlad goboleedkane asagana aadda uga sii gudubto oo maxaan ku raha deegaan kasta la yidhaahaye se maxaa dhacahe wiilkaagii le waaye yaad haysatahe koo fiican la imaaw si taas ayna u dhicin marka baarlamaanka wiilasha idinkugu fiican soo xusha xukuumadda wiilasha idinkugu fiican oo xagga ammaanada idinku fiican oo xagga kartida idinku fiican oo xagga aqoonta idinku fiican soo horumarsada waa dhammaaday wakhtigii la dhihi jiray dadka yaa u qoryo badan yaa u qaylo dheer yaa u magaciisi ah wakhtigeedii waa laga imaaday waa laga yimiday maanta waxay joogtaa dadka yaa u dowlad aqoonsan yaa u dowlad jecel yaa maxaan ku idhahdaye u dulqaad badan yaa maxaan ku idhahda u aamin badan maanta waxyaabaha laysku xulayo waxyaabahaasaa ka mid ah waa rajaynayaa dadka deggan koonfurta koonfur galbeed soomaaliya in ay aad iyo aad warkaas u qadariyaan oo ay u tixgeliyaan si aad u heshaan hay-ado institutions uu leeyahay maamul goboleedka oo waara oo dadka waxa ay rabaanna soo gudbiya tacliin caafimaad biyo amni horumar wax walba dowladda federaalka waxaad ku leedihiinna dabcan bannaankay ka yaalleen waxaa kale oo muhiimay u tahay oon idiin sheegayaa dowladdan dhisantay iyo dowladaha jira iyo kuwa kale soo socda intaba waxay aasaas u yihiin qaabaynta sida loo qaabaynaayo mustaqbalka soomaaliya mustaqbalka siyaasadeed mustaqbalka maamul mustaqbalka maxaan ku rahda dhaqaale dhammaan sida loo qaabaynaayoy cod weyn oo aad iyo aad u weyn u leeyahay dadka marka aad wakiilanaysaan waa dad la rabo inay lahaa karaan awood iyo caqli iyo maskax ay kaga fikiraan qarankii soomaaliya oo la qaabaynaayo oo maanta la bilaabayo dad kartidaas iyo aqoontaas iyo waaye aragnimadaasle inaad la timaadaan waaye haddii dad iska muxuu ahay hoose aad la timaadaan berri de waana la gardaray iyo waxaan waxaan rabna meesha kama soo bixin iyo macnoma samaynayso mana mana mana socon doonto haddii ala yidhaha waxaan rajaynaynaa in maxaanku idhahdaye taas aad aad iyo aad wel arrinta waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo federaalka federaalka waa waa waa ku mahadsan yahay eh, madaxweyne ku-xigeenka muxuu ahay jubbaland eh, ninka la yidhaahdo muxuu ahay cabdulqaadir xanti waa waa si dhammaanaysaa ilaa idinkiis inta ka dhibna waa dhammaanay annaga waxaana lagu doortay mandate waxaana lagu doortay dastuur waxaana loo igmaday oo mas-uuliyaddeeda mandate-ka nala saaray waxay ahayday dalka inaan federaal ka dhigno meel looga leexo kara ma jirin ummadda soomaaliyeed maalin kale inta go-aan gaarta hadday tiraahdo federaal annaga ma rabno ama waa ka noqonnay ama federaalka noocaana ma rabno waa howl ayada u ooli doonta laakiin maanta waddada lagu taagan yahay waa waddadii dalka sida loo federaalayn lahaa dowladaha dhimanna waa dhismayaan dowladaha dhimanna waa dhismayaan dalkuna dal federaal uu noqonayaa laakiin macnaheedu ma aha federaaleynta iyo nidaamka federaalka waxaa loo keenay soomaaliya inay midnimo iyo isku xirnaan iyo isku tiirsanaan iyo iska warqab inuu keeno midnimada inuu xoojiyaa loo keenay oo aanan kala go'go'in oo aanan kala tegtegin macnaheedu federaalku inayna kala qaybinayso ma aha inaan marna ogolaanno ma aha in muxuu ahaay eh, federaalka in oon u aragno eh, ja- qo- jasiirado yaryar oo muxuu ahaay kala gooni gooni ahoo taasna waa tii reer hebel taasna waa tii reer hebel taasna waa tii reer hebel la yidhahdo maya waxaan u keennay kalsooni xukunka inaan mar dambe waxaan tabanaynaa in xukunka hore laysugu soo muxuu ahaay tacadiyey oo ah, abuses badan hore loo soo sameeyey maanta marka waxaan u waxaynaynaa waxay tahay inaan laysku samaynin oo mar damba aanay dhicin abuseska taariikhda hore aan sheeganaynay kuwa oo nidaamka dimuqraadiyada hoosteeda ku dhacay iyo kuwa nidaam dictatoriyada ku dhacay hoostiis intaba hadday jireen oo hore loo tabanayay maanta waxaan rabnaa inaan ka nimaado oon dowladnimo iyo nidaam dowladeed oo raalli laga wada yahay oo dadka aanan ku tacadi karin Ila- laakiin taas macnaheedu maaha dowlad diidka inuu fursad helo maaha dad badan oo dowlad diid ahaa jiro oo dowladnimadii iyo qarankii iyo qabkii qarannimada inta meel iska dhigay qab yaroo hoosoo qabiilka ah soo hugsaday oo meelaha la cararayo ma jirto qabka qabiilku meel ma tegayo waxna ma tarayo haddaanu qab qaran jirin marka inaan dib u wada xiranno oo aan dib u wada labisanno qabkii qaranka ayaana laga rabaa oo aan dib u yagleeno qaranka waxaan rabaa inaan fursaddan mar kale u mahad celiyo ee beesha caalamka soomaaliya maantii burburka uu ku yimid ilaa maanta runtii jiritaankeenna maanta weli midnimada iyo maxaanku idhahdaa dalkeenna isku haysmadiisa iyo jiritaanka waxaa mas-uul ka ahay runtii markaan sheegno beesha caalamka si gaara weliba jumciyadda qurmaha ka dhexaysa oo security councilka intaasoo resolution uu ka soo saaray midnimada soomaaliya iyo wadajirka soomaaliya marka waa ka waa ka mahad celinaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ayadana aan ugu mahad celinaynaa midowda africa oo isaguna u guntaday soomaaliya in uu qaaraddii afrika oo dhan ku soo wajaha soomaaliya oo wiilasha afrikaanka ah iyo gabdhaha afrikaanka ah ay dhiiggooda u daadiyaan soomaaliya nabad ah oo dowlad ah sidii loo heli lahaa si gaar ah garab taagnaantii ururka igaad mar walba uu soomaaliya garab taagnaay arrin soomaaliya jirta ayadana waa ka mahad celinaynaa ilaa maantana uu garab taagan yahay welina waxaan leenahay muxuu ahay garab taag garab istaaggiina waan usii baahannahay oo dhinac kasta ah waa dad nala degaana iyada igaad wayna yaqaanaan wayna garanayaan waa isku dabeecad dhownahay waa isku maxaanku ihahday dhaqan dhownahay waa isgarasho ognahay marka waa waxa noogu dhow oo mar walba aan ku cuskanayno waa ayaga beesha caalamka iyo ururka midowda africa iyo igaad intaba waxaan leeyahay markii ugu horreysay ee dalka aan maamulno ka dhisna ma aha haddaataa laga dhawaajiyey laba kun iyo lixdii iyo laba kun iyo shantii inaan maxaanku ihahda maamul dhisid jirtay dalkan aadaan ugu faraxsanahay eh, hay-adda cilmi baarista ee wadatashiga c r d oo aniga aan mar walba ku faanayo inaan isku associate gareeyo maadaama aan toban sano toban sano oo noloshayda ka mid ah aan hay-addaas aan muxuu ahay mas-uuliyaddeeda sar- mas-uuliyiinteeda sare aan ka mid ahaa halkaanna hadda ka hor maamul ka dhistay gobolkan iyo gobolka maxaanku idhahdaa bakool iyo maxaanku idhahda gobollo kaloo badan dalka ah si dimuqraadi ah oo shafaafiyad leh oo transparenty ah maamulkaas he- aan waali berigaas muxuu ahay c r d ay uga shaqaysay u samaysay runtii laakiin hal meelay beeshay halkii meel waxaan rajaynayaa maanta beesha caalamku way maqlaysaa inaanay beelin mar labaad maamulladii la dhisay mashruucay ahayday maamul dhisidda bajet caalamku bixiyaa lagu dhisay si gaara weliba ururka midowga afri ururka midowga yurub uu bixiyey badankiisa markii maamulkii la dhisay mashruucii wuu dhammaaday meeshaasaa muxuu ahay laakiin maamulkii wuxuu daadiyiintii u baahnaay oo garabqabadka u baahnaay oo maxaan ku raha intuu lugihiisa u istaagay ku xoogaysan in lasii garab qabtana yuu waayey maamuladaasi ay waayeen sidaasay muxuu ahay ay aad ugu dhaqangeli waayeen waxaan rajaynaynaa maanta in oo waaye aragnimadaas aan ka faa'iidaysanno beesha caalamka inay u soo degdegto maamul goboleedyada inay u soo degdegto oo dhismahooda iyo capacitigooda dhisidda xagga maamulka iyo xagga muxuu ahay eh, dhismaha eh, muxuu ahay eh, human human capital ama qudrada yacni awoodda dadka in ay inay tayayso oo maanta dhul baydhabo muxuu ahay maamulkan hadda gurigaana u guri ah hoolkaana u guri ah xafiis ma laha xarun kale ma laha wax kale ma laha iyo wixii dowladda federaalka ah meeshuu jooga ciidamada xoogga dalka soomaaliyed xerooyinkooda iyo wixii hore u dhisnaa oo muxuu ahay badankoodu muxuu ahay maamulka ku wareegi doono waa meeshaas meesha laga rabo marka maanta inaan usoo wada degdegno oo aan muxuu ahay dadkii tababaridoodii la shaqayntoodii u imaatinkoodii dhex joogistoodii fariin laga soo diro meel iyo koox inta la qaada nairobi la geeyo ama jabuuti la geeyo ama adis ababa la geeyo maamuladan kuma dhismayaan waxaa rabnaa caalamku inuu yimaado inta uu ugu yimaado ou la joogo shaqada uu la qabto sidaasaa awooddu ku dhismi kartaa soomaaliya kini badan ayaa shaqada loo soo qabtay loo soo qabtay waan aragnaa maanta waxaan rabnaa soomaalida hadday tahay heer muxuu ah dowladda dhexe iyo hadday tahay heer dowlad goboleedka shaqada in lala qabtaan rabnaa oo loo yimaado oo lala joogo oo shaqada lala qabto oo muxuu ahaa ilaa marka dambe ay ka socdaan muxuu ah keligii socda la yidhaahdo in la daadihiyaan rabnaa beesha caalamkane arrintaas ayaan mar kale yaan yaan yaan aad iyo aad aan ugu baaqayaa waxaan kusoo jecelahay inaan dhaho bulshadii meeshaan joogtay ee muddada dheer aan soo marnay ee kala duwanaanshihii ee lix gobol saddex gobol xagga inta meeshaan beledkan dadka firfircoon ee kartida leh waa wada garanaynaa ee jooga maalin xasan sheekh la uumiye iyo maalin sheekh shariif shariif waxaan leeyahay shariif xasan la uumiye iyo maalin guddoomiyaha baarlamaanka lagu kaco waa la soo maray maanta meeshaanaan joognaa waa meel fiican wixii soo dhacay waayo aragnimay ka qaadasho leedahay waxaan rajaynaa uumis daba baydhabo qaac daba inuuna ka bixi doonin haddii alla yidhaah wixii uumis ahay oo dhan horeyaa horeyaa loosoo loo soo qaatay markaan in gacmaha la isqabsado hal dhinac loo wada jeesto markeediyaa la joogaa madaxweynaha eh, maxaan ku idhahdaa la doortay eh, mudane shariif xasan sheekh aadan asagana waxaan kula dardaarmaynaa waxa dhiman dhammaystirkooda inuu ka odayeeyo waayo aragnimadeeda uu leeyahay wadaxaajood badan oo maxaan ku idhahdaa ka dhib badan midka maanta hore u soo galay midkan waxaan rajaynaynaa in uu wax badan ifafaalaheedana waa aragnay muddadii ga- gaabneed dad badanaa muxuu ahaa yaad gaab dadka walaalaha ah ee saddexdan gobol degan waxaan leenahay walaalayaal maamulka u dhammaada madaxweynahana waxaan leenahay dalka dadkaas tabasho qabo weli wax tabanaayo weli maxaan ku idhaahdaa gowsqabsa uu ku jiro ha loo nuglo loo nugloonaado ha loo jilcanaado ha la dhegaysto ha la soo dhex fadhiisto waxa ay rabaan aad iyo aad ha loo qadariyo rabitaankooda ha la tixgeliyo dadku dadka isma necba dalka ma necba dadku ma necba ra'yi iyo aaraa ay qabaan oo laga yaabo inay kuwa annaga qabno ay ka duwan tahay dulqaadkeeda inaan yeelanno inaan dhegaysanno oo aan ma qancinno oon ka qancinno waxa ay sheeganayaan ama aan siino oon u ogolaano labadunbaa aa noo furan laakiin inaan kala joogno oo ayaguna ha joogaan annagana aan joogno aan dhahno xal marna kuma jiro dad badanna hadda eh, muxuu ahay isfahan badanna wuu dhacay muddooyinkii dambe oo dhan haddana muxuu ahay waagaas uumiska aan sheegaya wixii ka dambeeyo o dhan ba isfahmaa socday waa la isfahmaya marka haddana inta dhiman ilaahay idinkiis way dhammaystirmaysaa walaalahaasna waxaan leeyahay dadkiinnii waa kuwan inta fadhiya odayaashiinni walaalihiin ahaay hadday hadday odayaal dhaqan leeyihin waxaan leeyahay odayaashiinni dhaqanka walaalaha ahaay waa kuwaana inta fadhiya hadday siyaasiyiin yihiin waxaan leeyahay siyaasiyiintiinni waa kuwan inta fadhiya magacaanay idinla wataane waxa aad ku leedihiin waxaan noqonina muxuu ahaaye cunugii carada daraaddeed caanaha isaga daadiya asagoo gaajaysan inta caana loo soo taagay caro daraaddeed caanihii daadiya ha noqonina ee muxuu ahay caanaha intaad qabsataan waa laydin maalay muxuu ahay waxaan leeyahay caba guud ahaan dalka soomaaliya ee meel dheer iyo waddo dheer ayuu soo maray maanta meel ayuu joogaa waa laga yaabaa dadka qaarkiis inay cabsi badan ku jirto waxaan leeyahay kalsooni badan inaan geliyo rabaa wax cabsi ah ma jiraan dalkaanina inuu hadda dib u noqdo oo burburo oo colaad iyo waxaas ku noqdo waa ka yimiday soomaaliya qoray in layska dhigo waa waa waa la dhigay ra'yi haddii la kala duwan yahay waray joogtaa iyo in laysla waramo iyo in maxaan ku idhahday hadal faraha laysku taagtaaga haddii la doono laakiin laysma feerin laysma dhagaxyaynin laysma daqaraynin baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo ah yacni hay-adda ugu weyn dalkan yacni taariikhdeedii waa ognahay intuu intii baarlamaankii ay soo jireen waa la isdaqaray jiray dhiigaa la iska daadi jiray dadaa muxuu ahay gacmaha ka jabi jiray maanta qof qof dhagax ku dhuftay ama feer ku dhuftay ma jiro markii laysqabsadana waxay ahayd waxaa laysku hor taagnaay oo laysku hor istaagay waxay ahayd heesta calankay ahayd muxuu ahay dhagax dhagax iyo kursi iyo muxuu ahay laysku dhufanayo ma ahayn marka bisayl yacni waxay tilmaa waxay astaan u tahay bisayl tiina waa laga yimiday waad arkayseen shalay baarlamaanka waa fadhiyey maanta waa fadhiyaa ilaah idinkiis inta dhimanna wuu fadhinayaa go-aanka uu gaaraana waa go-aan maxaan ku idhahday kama dambays ah baarlamaanka oo la wada aqbalayo marka waxaan rabnaa cabsida haddii dadka soomaalida waxbaa kala dhacayo waxbaa kala daadanayo waa la burburayaa la yidhi waxaan rabnaa inaan inaan u ashuur garayno wax kala burburaya ma jiraan maalmaha oo maxaan ku idhahday maalmuhu qiima qiimo badan ay noogu fadhiyaan ma ma awoodno runtii maalmaa naga dhumay ma ma dafirayno maalmaa naga dhumay maalmaha naga dhumayna maalmo aad iyo qaad aad iyo aad qaali u ah oo howl badan inoo qabsoomi lahayd waa waa ka garaabaynaa taas laakiin ilaahay idankiis burbur iyo halaag ma jiro xawligii hore iyo orodkii hore orod ka badan ayaan ku socon doonaa haddii alla yidhaha annagoo tixgelinayno maalmaha naga tegey dhinacay doontaba muxuu ahay xaajada ha ku dhammaatee waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeedna inay beesha caalamka waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dulqaadkii aad u dulqaadateen dowladda soomaaliya iyo hay-adaheeda iyo shacbigeeda in ay intay tashadaan khilaafaadkooda sida ugu habboon ay u xalliyaan waan isku jilcanaanaynaa waa isu nuglaanaynaa kiina diidan waan baryaynaa meeshiisaan ugu tegaynaa haddii uu tabanayo wax waan ka hadlinaa hadduu talada wax ka raba taladu wax kaliya waa u ogolaanaynaa cid gooni loo yeelayo ama gooni loo fuquuqayo kuwa guulaysta iyo kuwo laga guulaysta ma ahin mana noqon doonna haddii ilaah yidhaha insha allah waxaan rabaa kalsoonidaas in beesha caalamkuna ay qabto shacabka soomaaliyeedna inuu kalsoonidaas qabo mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo shacabka degan koonfur galbeed waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay kuwii kuwii ka horreeyey maamulkan ee maantana ka soo qayb galay waayo aragnimadooda iyo maxaan ku idhahda ballanqaadkana u sameeyeyna waa mahadsan yihiin kuwa hadda diyaargarowga ku jira ee soo socdana ee ay tahay inay ku daysadaanna waxaan leenahay kudaysi fiican aad haysataan idinkuna kudaysta dowladda federaalka ana mar walba way taagan tahay guud ahaan waxaan aad iyo aad si gaara rabaa markaan odayaasha dhaqanka aan ka imaado kadib inaan si gaara u xuso gabdhaha degan ama ka mid ah saddexdan gobol degan iyo doorkii ay ku lahaayeen muxuu ah waddadii dheereed ee sanadka muddada ka badan la soo maray ee maamul dhisidan loo soo maray doorkii ay ku lahaayeen mar kale waxaan leeyahay door shariifa oo aad iyo aad muhiim u ahay waana hambalyaynayaa waxaan leeyahay doorkiinnii hadduu bilow yahay hadduu bilow yahay wiilkaaga odagaaga guriga ka soo baxaaya la soo dardaaran talada inay toosiyaan kula soo dardaaran oo hadday toosi waayaana raalli ahaw dhaq